kelmadda g migrationka ama silsiladda isku xiriirsan ee lagu soo dadka lagu keeno waxay uga jeedaa runtii arrinta qoyska ama qofka u dacwoonaya xubno ka mida qoyskiisa waxaa jira sharcigan maraykanka hadda qofku marka uu waddankan si sharciga kusoo galo inta badan wuxuu xaq u leeyahay inuu u dacwoodo aabihiis hooyadii ilmihiisa xaaskiisa walaalihii dad qaraabo ah oo noocaas ah ayaa waxay xaq u yeelanayaan inay yimaadaan dalka maraykanka iyada oo iyaga oo cuskanaya ama iyaga oo sharci ka helaya qofkaas maraykan jooga qaarkood waxay u baahan yihiin inay muddo sugaan qaara dhakso ayaa uu qofku u helayaa in uu xaq u yeeshay inuu maraykan yimaado waxayna ku xidhan tahay dabcan qofkaa jooga maraykanku ma yahay citizen mise waa qof iqaamad ama green carun haysta marka child migrationka waxaa looga jeedaa madaxweyne trump wuxuu aaminsan yahay isaga iyo kooxda isaga la talisa in dalkan maraykanka dad badan oo aan loogu talagelin ay ku soo galaan qaabka qoyska isku dacwoonaya dhexdooda waxay runtii uga jeedaan inay ku yareeyaan dadka soo galeytigaa ee sida sharcigaa kusoo galaya ama waxa loo yaqaan legal immigration migrationka ama immigrationka loo yaqaan marka waa arrin runtii qayb ka ah ololihii uu hadda kahor ku dhawaaqay ee ahayd la dagaalanka ama yaraynta ama dhimista soo galeytiga oo dhan waxaanan anigu aaminsanahay inay salka ku haysa arrin cunsuriyad ah oo ah in la dhimo dadka ka imanaya ama bariga dhexe ama africa ama asia en adigu caddaanka ahayn ee dalkan kusoo badanaya marka waa falsafad la yaqaanoo caana weyn marka haddaan si kale u dhigno waxay saamaynaysaa wixii ka baxsan xaaska iyo caruurta qofkii xaaskiisa u dacwoonaya ama caruurtiisa u dacwoonaya wixii ka baxsan ehelka ah hooyada aabbaha walaalaha iyo wixii ka dambeeya unbay saamaynaysaa haddii brobosalkan madaxweynaha ama hindisaha madaxweynaha uu leeyahay sharciga immigrationkanu kusoo darsanaynaa uu hirgalo oo markaa la dhaqan geliyo horta si kaba dambaysa weli ma cadda hindisihiisa isagu wuxuu damacsan yahay si toosa umuu faahfaahinin oo si guud un buu uga hadlay laakiin fafaalaha ka soo baxaya aqalka cad ee isaga iyo siyaasiyiinta isaga la talisa ay ku dhawaaqayaan waxaa ka mid ah in la ogolaanayo keliya qofku inuu haddi kadib xaaskiisa iyo ilmihiisa keliya u dacwoodo dhammaan wixii kale oo dhan ama waalid ha noqoto ama walaal ha noqdaan in aanay soo gelaynin dadka xaqa u yeelanaya inay dalkan ku yimaadaan qofkaas dartiid marka ma aha un in uu dhimay in waalidka iyo walaalaha laftooda aad moodaa inuu beegsanayo oo uu uga jeeday inaanay xaq u lahayn inay ku yimaadaan dalkan sababta qof qof jooga darteed marka arrintu arrin runtii waxa weeye taabanaysa maraykanka waxaa ka mid ahayd siyaasad soo jireen ah oo loo yaqaano family reunification in qoysaska aan la kala xanibin oon la kala fogeynin oo laisku keeno qoysaska marka siyaasaddani waxay si toosa u kala fogeyn doontaa midnimada qoyska ayay burburinaysaa oo de haddii hooyada iyo aabaha aanad keensan karin haddii aanad walaalkaa keensan karin noloshu marmarka qaarkood macno badan kuma samaynaysa meel aad keligaa ku xanibnaato marka siyaasad soo jireen oo congresska maraykanku uu cuskan jiray bay ahayd tii baad moodaa inuu kasoo kasoo horjeeday madaxweynahan